weli gobollo ka tirsan dalkan maraykanka gaar ahaan dhinaca bari waxaa ka da-aya baraf dabaylo wata magaalada new york waxaa gebi ahaanba la toojiyey isu socodka magaaladaasi waxaana guddoomiyaha gobolku waamray oo uu soo saaray amar in lagu xidho wadooyinka dhex mara gobolka oo dhan iyo weliba kuwa gobolada kale uu sii gudba sidoo kale waxaa la xidhay dhammaan masraxyadii iyo riwaayadihii iyo howlihii ka socday madxafyada iyo goobaha kale ee laga dukaamaysto in ku dhow labaatan qof ayaa ku dhintay barafka ka daaya gobolada bari ee dalkan maraykanka ilaa toban gobol oo ku yaala dhinaca bari ee maraykanka ayaa la geliyey xaalad deg dega dad ka badan shan iyo siddeetan milyuun oo qofna barafkani uu saameeyey haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey oo halkan kasoo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar guud ahaan waxaa xaalad deg deg ah ku jirta magaaladan washington iyo ilaa toban gobol oo kale oo maraykanka ku yaala dabeelo xooggan ayaa dhacaya waddooyinkii camirnaa ee washingtonna waxaa xilligan buuxdhaafiyey baraf haddiiba indhahaagu qabtaan gaadiid socda waxay u badan yihiin kuwa gargaarka deg dega ah kuwa barafka gura ama laamaha ammaanka inta aad waddooyinka socotona waxaa indhahaagu qabanayaan gaadiidka dabdamiska ama kuwa kale ee gurmadka deg dega ah oo laftooda uu aasay barafku isla markaana lagu mashquulsan yahay in laga saaro faarax maxamuud maxamed oo wakhti dheer ku noolaa dalkan maraykanka haatanna deggan gobolka virginia ee ku yaala duleedka washington ayaa sawir ka bixinaya xaaladda xilligan horta dee run ahaantii markaad aragto magaaladii waxa weeyaan waxaa lagu qiyaasayaa ilaa iyo hadda virginia oo kale meesha aan joogo wuxuu gaadhay ayay leeyihiin ilaa iyo in labaatan inch ka badan meesha banaanka markaas u istaagtay waxaa arkaysaa dhulka oo dhan ba caddaaday oo baraf qariyey baabuurtiibaa aasantay dhirtiibaa leecaysa oo barafkii intuu saaray soo dhowaatay bahalihii korontada qaadayay waayaradiiba iyaga laftoodu leecay oo barafkii ka buuxsamay dadkii in yar baad arkaysaa oo isku dayaya inay baabuurta meesha ka baxaan oo maqan wax ka maqan ay raadsadaan meelaha kale ee barafku sida aadka ah u saameeyey waxaa ka mid a magaalada new york oo gebi ahaanba la xidhay khadadka tareennada basaska iyo isu socodka gaadiidka jamaal shuuriye wuxuu ka mid yahay soomaalida ku nool new york ilaa iyo haatan saddex qof baa dhimatay ku dhowaad saddex boqol oo shilal ah na waa ay dhaceen sida uu sheegay guddoomiyaha guud ee gobolka new york andrew guama iyo sidoo kale duqa magaalada new york city bildelas iyo labadooduba waxay si buuxda afka ugu ballaariyeen oo ay caddeeyeen in guud ahaan gobolku iyo magaaladuba ay xaalad deg deg ah ay gashay oo cimilada darteed ah isla markaasina haatan waxaa jira duufaano iyo baraf xoog leh oo iswata marka in guud ahaanba waxaa dadka lagu amray inay guryahooda joogaan ma jirto baabuur soconaya ma jiro qof caadiya oo soconaya mana jiraan gaadiidkii gaarka ahaa ee tareenada dhulka hoostiisa iyo banaankiisaba mari jiray ee magaalada tani ay caanka ku ahayd guud ahaanba dhammaantoodba waa la wada istaagay haatanna waxaa la yidhi magaaladu gebi ahaanba waa xiran tahay jamaal shuuriye ayaa iiga sheekeeyey in mas-uuliyiinta magaalada new york ay amar ku bixiyeen in guryaha la joogo qofkii la arko isaga oo magaalada marayana waxay sheegeen in xabsi la dhigayo haa ismaaciilow sidaas aad sheegtay ayaa taliyaha booliska ee magaalada guddoomiyaha guud ee gobolka new york duqa magaalada new york city dhammaantood waxay ku soo celcelinayaan hadal hays ah badbaadada ayaa shaqadeenna koowaad ah marka waxaa lagu amray in guryaha la joogo qofkii soo baxana si deg deg ah ayay dowladdu u sheegtay in xabsiga loo taxaabi doono sidoo kalena maryland wararka ka imanaya ayaa iyaguna sheegaya in barafkan da-aya uu khasaare badan sababay sida uu ii sheegay siciid xasan birimo xaggan maryland oo kale waa almost waa laba fiid buu gaadhay oo markaad shalaf garaynayso oo kale dee gaarigii ma arkaysid waxaad u socota waa gaarigii gaarigii ma arkaysid albaabka ka baxday intaad gaari lahayd lugtaadii markaad qaado tii kala caasmaysa taa tii kale kasoo bixinaysa baad labadii lugood bay kula caasmeen intan maryland oo dhan waa isku joogaa kastuu kala badan yahay de wax isku dhaqaaqayaa ma jiro shalay sidii guryaha loo soo galayaa dadku intooda badan ay ku jiraanba ilaa hadda wax khasaare ah warbaahintu ma sheegi hal qof oo dhimasho ayay warbaahintu sheegaysaa oo maryland ah oo b g county-a oday ah ayaa ku dhintay bay warbaahintu sheegaysaa halkaa qofun baa la hayaa laakiin waxaad arkaysaa dadkii oo gawaadhidii ka lugayay oo socon laha qof weliba xilligan wuxuu ku dhex jiraa gurigiisa waxaana dad badani ay hor fadhiyaan warbaahinta si ay ula socdaan hadba halka xaalku marayo sidoo kalena dadka deggan guryaha gaarka ah waxa u sii dheer in ay iska guraan barafka guryahooda hor fadhiyaa siciid xasan birimo oo ku nool xaafadda silver spring oo ka tirsan gobolka maryland ayaa ii sheegay in uu wakhti badan ku qaato in uu iska xaadho barafka gurigiisa hor yaalla xaloo kale intaanan suuhyin baan bar iska xaadhnay intii aan xalay xaadhnay in leeg ayaan haddana saakana xaadhnay gawaadhidii markaad u tegto eed gawaadhidii nafis tiraahdo eed xaadho gaarigii barafka guriga ka horriixaya baa soo maraya kiiba haddana adigii iyo gaa gaarigii kugu xidhaya marka maxaa kuu kalifaya inaad xaadhid maad iska sugtid inta uu dhammaanayo wuu ku xanibayaa midda kale waktiga aad intaad sii sugto ayuu soo cuslaanayaa ma barafka waa intaanad kolba wakti aanad qaadan oo iska yarayn hadha waxaa ku adkaanaysa inaad guriga ka baxdo werwerka ugu badan ee dadku ay wadnaha farta kaga hayaan ayaa ah haddii ay korontadu tagto sababtuna waxay tahay korontada ayaa u ah nolosha koowaad dalkan maraykanka haddii korontadu kaa tagto waxaad waayaysaa ugu horrayn kulayliyihii guriga taasina waxay kaa dhigaysaa in aad dhex joogtid guri baraf ah biyihii ayaa kaa go'aya arrimahaas iyo kuwo kale oo badani waxay ka mid yihiin waxyaabaha abuuraya welwelka ugu badan ee haatan taagan waxaana wararka qaarkood sheegayaan in boqolaal kun oo qof ay haatan korontadu ka maqan tahay intaasna waxaa ka sii daran iyada oo kumanaan gaadhi ay ku go'doonsan yihiin waddooyinka waaweyn